أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismillaahi raxmaani raxiim ciid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga al andalus amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh abuu cubayd axmed cumar xafidahullah ayaa jeediyey kelimad ku aadan munaasabadda ciiduladxa taasoo uu amiirku ku soo gudbinayay fariimo muhiima oo ku socda muslimiinta iyo mujaahidiinta faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalka ismaaciil salaad guuleed mu'asasada warbaahineed ee alkatayb ayaa xalay baahisay kelimad maqal ah oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa taasoo uu jeedinayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh abuu cubayda axmed cumar xafidahullah kelimadan oo soconaysa muddo ku dhow shan iyo afartan daqiiqo ayaa ugu horrayntii sheekha waxa uu hambalyada munaasabadda ciidda u diray muslimiinta iyo mujaahidiinta munaasabadan awgeed waxaan halkan salaan diiran iyo tahaniyadii ciidul adxa ee sannadka kun afar boqol iyo afartan iyo shan uga dirayaa dhammaan muslimiinta meel walba oo ay joogaan uguna horreeyaan mujaahidiinta allaha dartii u dagaalamaya ee ku sugan furimaha kala duwan ee caalamka iyo hoggaankooda waxaan si gaara u salaamaynaa ummadda soomaaliyeed dal iyo dibad meel walba oo ay joogaan waxaan leennahay ilaahay ha idinka aqbalo acmaasha saalixa iyo cibaadaadka aad gudateen tobanka fadliga badan ee dulxija sidoo kale sheekh abuu cubayda axmed cumar ayaa fariin bogaadinaha u diray haliyeeyada mujaahidiinta ee ubabacdhigay duulaannadii cadowga ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya allah ha idinka aqbalo jihaadka iyo ribaadka adag ee aad ku koryeelaysaan kelimada allaah malxamada iyo wacdaraha dagaal ee aad kala hortagteen murtadiinta iyo siliibiyiinta waa kuwa ku waari doono quluubta muslimiinta laguna kaydin doono safaxaadka dhalaalaya ee diiwaannada taariikhda waxaad shaafiseen quluubta dadka muslimiinta ee indhaha idinku hayay quluubtana idinkala socday khayr iyo male wanaagsanna idinka rajaynayey waxaad hanateen maxabbada iyo jacaylka malaayiin muslimiin ah oo ku nool walaayaadka islaamiga oo teed iyo difaac aanan la jiiri karin u noqoteen nafurkiinna iyo sugnaantiinna waxaa ku hor burburay bootada iyo booloxooftada cadowgii u soo bira tumanayey la dagaalanka shareecada islaamka iyo burburinta wilaayaadka islaamiga ah waxaad muslimiinta bariga afrika tusteen inay haystaan rijaal rabbigooda ku xidhan diinkooda ka run sheegaya ballankii iyo cahdigii la galayna ku taagan qaala allaahu tacaala min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadullaaha calayh فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh abuu cubayde axmed cumar ayaa sidoo kale soo hadal qaaday kana hadlay in ciidan ay ku soo beegmayso xilli ay weli yahuuddu xasuuqiyo ba'an ay ka wadaan magaalada khaza islamarkaana ay mujaahidiinta bariga afrika la xanuunsanayaan gumaadka walaalahina muslimiinta ee reer falastiin ay yahuuddu u geysanayaan waxaase murug iyo tiiraanyo leh inay ciidan tahay ciiddii labaad ee aan ciidayno annagoo la caloolgubyoonayna xasuuqa aan kala sooca lahayn iyo dulmiga aan kala joogsiga lahayn ee ku socda walaalaheenna reer falastiin kuwaasoo ay isugu tageen ummadaha kufriga iyo dawaaqiidda caalamka islaamka waxay la kulmayaan ehelkeenna reer falastiin gumaad gaajayn iyo gaboodfalkii ugu xumaa ee soo mara muslimiinta taariikhda mucaasirka ah ee aan la noolnahay in ka badan soddon iyo toddoba kun oo muslimiin ah ayaa si u xooshnimo ah loo dilay kuna hoos jira burburka dhismayaasha iyo dhagxaanta hoostooda ku dhowaad siddeetan iyo shan kun ayaa dhaawacmay xubnahoodana waayey in ka badan laba milyan oo dheeraad ahna waxaa laga barakiciyey guryahooda iyagoon haysan gabaad ay kaga gaashaantaan daryanka madaafiicda iyo hugunka hubka culus ee ay adeegsanayaan diyaaradaha yahuudda dhibaatooyinkan waxaa weheliya in dadka inta nool ee dhaawaca ah loo diiday dabiib iyo daawo bulshada inteeda kalena laga hor joogsaday biyo iyo baad taasoo keentay in majaacada iyo macaluusha meel xun gaarto jariimooyinka iyo xadgudubyada intaas la eg waxaa yuhuuddu xulufo kula ah oo garab ku siinaya gaalada caalamka oo dhan oo ay ugu horreeyaan maraykanka iyo reer yurub ficilladooda foosha xunna waxay noqdeen kuwa dibadda soo dhigay waxaa dhabta ah ee uu allah tabaaraka wa tacaala ku qeexay qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanatan min duunikum laa ya'luunakum khabaala laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum qad badat albagdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar sheekh abuu cubayda ayaa sheegay in soomaaliya ay ku hor kufeen dhammaanba duulaanadii saliibiga ahaa ee gaaladu ay ku soo qaadeen dalkan soomaaliya waxay saliibiyiinta maraykanka soo abaabuleen dagaal wakaaladeed ay u adeegsanayaan qabqablayaal dhiigicab ah iyagana allah ayaa gacmaha mujaahidiinta ku burburiyey ku dhaqanka shareecada islaamka ayaana ka hirgelay waddanka intiisa badan maadaama aysan jabkii hore ku cibro qaadan waxay mar kale nagu soo weerareen kumannaan ciidamo saliibiyiin xabashi ah iyagana dagaal xooggan oo ay mujaahidiinta iyo muslimiinta soomaaliya kala hor tageen kadib waa tii ay jabeen oo dharaar cad isaga huleeleen magaalada muqdisho wuxuuna allaha mujaahidiinta makiniyey dhulka ugu badan ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya taas oo ay ka hirgeliyeen shareecada allaah mar saddexaad waxay nagu soo weerareen ciidamo saliibiyiin isku dhaf ah oo huwan magaca midooda afrika mujaahidiinta ayaa haddana u babacdhigay ciidamadaas saliibiyiinta waxayna kala hortageen jihaad iyo nafur socday muddo dhan toddobiyo toban sano allah fadligiisna maanta waa ku waajab iyo guuldarro la hooyanaya halka jihaadkiina sii lixaadsaday allah idankiis mar aan fogaynna waxaad ku diirsan doontaan halaagga gaashaanbuurta iyo xoraynta magaalooyinka muslimiinta waxa uu si gaara sheikha u soo qaatay in maraykanka uu ku fashilmay dhammaanba duulaanadii saliibiga ahaa ee uu ku soo qaaday soomaaliya isagoo doonayay inuu burburiyo diinta islaamka waxaa laga wada dharagsan yahay cadowyo saaxiibna wada qirsan yahay inuu maraykanku ku fashilmay inuu soomaaliya ka hirgeliyo nooca dowladdii uu doonayey dowladda riddada soomaaliyeedna ay noqotay mid aan awood ciidan iyo karti maamul iyo waxqabad muuqda midna aan lahayn waxay soo dhoodhoobaan oo hadba dhinac ka soo canaantaan dowladdan riddada way noqon weyday si ay naawilayeen ay balaayiinta doolarka ku bixiyeen waxayna ka dhaxleen nidaam khilaafku joog ah musuqu daashaday dawarsigana xirfad ka dhigtay iyo xukuumad taag daran oo aan xitaa ku filnayn ilaalinta amniga teendhada afisyooni ee ay madaxdooda ku doortaan iska badaa inay dalkahoodil nabad ku soo dabbaalaane waa madax biiriqaatayaal ah oo musuqa ku caano maalay kana sirriigan xumaha iyo xaaraanta waxay maanta gaareen heer ay dadkii duudsiyaan xaqooda xoolihii ummadda biliiliqaystaan ka dibna dhexdoodii isku soo noqdaan oo iska faramarooqsadaan sandareertada yarayd ayay ka soo dawarsadeen gaalada caalamka atoms iyo dowladaha taageera ha ogaadaan in wakhti kastoo la kordhiyahay uu halaag ku noqon doono allah idinkiisa mujaahidiinta iyo qabaa'ilka muslimka ahna ay dul u hayaan inay dagaalka sii wadaan ilaa ay dalka idinka saaraan kelimada allahna ay kor ahaato shareecada islaamkana lagu maamulayo dalka oo dhan malaaximta ilaa hadda dhacaya waxaa ku sugan sir culus oo ilaa hadda ay fahmi la'a yihiin saliibiyiinta iyo murtadiinta taasi oo ah sababta keentay in ay fashilmaan dhammaan shirqoolladii loo soo maleegayay mujaahidiinta amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhinaca kale ka hadlay fashilkii ku yimid duulaankii murtadiintu ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga iyo sida mujaahidiintu ay uga hortageen duulaankaasi balse laba sano kadib markii ay foodda isdareen ciidanka mujaahidiinta oo allaha kaashanaya iyo murtadiinta oo garabsanaya gaaladii soo caraadisay waxay furimaha jihaadku martigeliyeen dagaallo kala bax ah oo uu allaah ku kala saaray xaqa iyo baadilka laguna jebiyey qabkii iyo isqaadqaadkii shaydaanka iyo atbaacdiisa qaala allahu tacaala aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili ataaguuti faqaatiluu awliyaa'a ashaytaan inna kayda ashaytaani kaana daciifa allah fadligiis bilaashxaytihii ay soo caleemo saareen oo hadda dhammaystay kalabar fatrada xukunkiisa ma xaqiijin hal shay oo ka mid ah riyadii iyo rajadii ay saliibiyiintu ka malaynayeen waxaa keliya ee laga dhaxlay dowladda xasan murtad ayaa ah inuu halaag iyo burbur u horseeday ciidankii loo diyaarinayey inay difaac u noqdaan dowladdiisa kadib bixitaanka waxaa loogu yeero atmis iyo inuu xaraashayaanti guud iyo mid gaara wixii dalku lahaa xasan murtad waxaa fadradan dambe uu talada ku soo noqday waddanku martigeliyey dhulboobkii ugu xumaa ee soo mara soomaaliya wuxuu soo nooleeyey dagaaladii iyo dirirtii sokeeye ee laga nastay waxaana tiri koobyada la hayo ay tibaaxayaan in labadii sano ee uu joogay ay saddex jibbaar noqotay dirirta dhex maraysa qabaa'ilka walaalaha ah marka la barbar dhigo labadii sano ee ka horraysay xukunkiisa waxaa intaas sii dheer inuu khayraadkii iyo hantidii guud ee dalka u gacangeliyey dawlado iyo shirkado shisheeye isagoo ku beddelinaya sandareerto liidata iyo ballanqaadyo afka baarkiisa ah oo ay ka mid tahay in la siin doono ciidamo ka caawiya la dagaalanka shareecada islaamka iyo dabargoynta mujaahidiinta kelimadda sheekh abuu cubayda axmed cumar oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa ugu dambayntii sheekhu waxa uu fariimo iyo dardaaranno u diray geesiyada mujaahidiinta ee u jilib xidhan difaacidda kelimadda allaah waxaa guul ah inuu maanta cadowgeynni idiin qirayo inaad tihiin dad cadowgooda garanaya in ka badan inta uu cadowgeynna idinka garanayo waxaa la idinka doonayaa inaad sahay ka dhigataan taqwada allaah sabarka ku dadaashaan ismaqal iyo is-adeecidna dhaqan ka dhigataan walaaltinimada dhexdiinnana xoojisaan muslimiinta u nuglaataan cadowga ku ad adkaataan ku dadaala raadinta iyo dabagalka xogaha cadowgiinna iyo kordhinta macrifada aad u leedihiin dhanka kalena ilaaliya oo xifdiya asraarta iyo xogaha howlgalladiinna allah wuxuu qalabada guusha gargaarka iyo tamkiinka u ballanqaaday islaamka iyo muslimiinta ku taagan dhabbihiisa halka uu dulli dandarro jab iyo hasiimo u qoray kufriga iyo ehelkiisa maantana ballanqaadka allaah wuu ka muuqdaa saaxaadka jihaadka ee fafaalaha nasrigana elayskiisa ayaa soo iftiimaya waxaana allaah ka rajaynayaa in ummaddeenna muslimka ah ay dhowaan hoos harsan doonto hooska shareecada islaamka sidoo kale warkeenna duurnimo waxaan ku soo qaadan doonnaa sida maalinta koowaad ee ciidul adxa looga wada ciiday wilaayaadka iyo musallayaadka saaka salaadda ciidda lagu tukaday aannu ku horumarno degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe iyo walaalkeen cismaan axmed dhuubow
halkani waa musallaha macalin aadan ee magaalada jilib waxaa maanta oo ah maalinka koowaad ee munaasabadda ciidul adxa isugu soo baxay kumannaan muslimiin ah oo salaada ciidda ku tukaday kadib markii maamulka islaamiga ah ee magaalada jilib uu diyaariyey musallaha loona diyaariyey si qurux badan salaada ayaa la tukaday laba saac iyo bar subaxnimo kadib markii ay wilaayadu horey ugu iclaamisay bulshada taas oo keentay in wakhti hore ay dadka soo xaadiraan musallaha rag iyo haween carruur iyo ciroole musallaha ayaa ahaa mid aad u buux dhaafiyey muslimiin fara badan warbaahinta islaamiga ah ee alandalus ayaana dadweynaha la dhex martay codbaahiyaha lana wadaagtay dareenkooda ciidda iyo xaadiritaankooda musallaha marka hore waxaan leeyahay muslimiinta dhammaantood kulli caam wa antum bikhayr shucuurtayda iyo dareenkayga ku saabsan munaasabadda ciidda adxa almubaarak aad bay u fiican tahay waxaanan ku ciidinaa wilaayada islaama taxta shareecati magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe marar badanna waan ku ciiday alxamdulilaah maanta lama malaysan karo maaragtay bilicda iyo quruxda iyo dadka maaragtay huduuga iyo deganaanshahay dadku ku imanayaan way qurux badan tahay aad bay qurux badan nabadgelyada iyo sida loo ciidahayo iyo ummadda siday ugu faraxsan tahay ciidda aad iyo aad aad iyo aad bay u sarraysaa alxamdulilah rabbialcaalamiin tayda kale allahna gaadhsiiyo nabad iyo barwaaqo allah nagu gaadhsiiyo sida hadda aan nahay iyo si ka fiican nabadda la haysto aad iyo aad boqolkiiba boqol wax la heli kara ma ah wax badan baan soo marnay oo aad iyo aad u xun shareecada islaamka aa lagu hoos nool yahay toddobaatan jirna waan ah khayr weligeedna ma soo maratan oo kale shan iyo tobankaa sana wilaayada ay joogto aad iyo aadaan ugu faraxsannahay ilaahay mahaddii waxaan ku ciidnay nabad bulsho aan weligay arag intay la eg tahay iyo meelay iskaga timid aana garanaynin taana waxay caddayn u tahay nabadda iyo istiqraarka ilaahay uuna siiyey nabad iyo barwaaqi aan noo muuqato ciid wanaagsan ciidul adxa haddee maanta waxaan ku ciidaynaa wilaayada jubbada dhexe gaar ahaan degmada jilib maanta garoonka macalin aadan xaashi cayrow waxaan isleeyahay maalinta ugu dadka badneed weeye afmadada ka soo iidaysta ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan maasha allah ciid wanaagsan wanaagsanoo wacan maasha allah ciiddaa ciid la mid ma arkin waxaan ku ciidnay hadda fagaaraha macalaadan degmada jilib baa joognaa ciid maasha allah aad si fiicanaa loo ciiday dadka dhammaan waxaan leeyahay muslimiinta meel kastoo joogaan taqabal allahu minna wa minkum
waxaan joognaa fagaaraha macalaadan xaasho cayrow ee si wanaagsan maanta loogu ciidayo maasha allah shucuurteena maanta lama soo koobi karo waxaa waay walaayaadkana si wanaagsan ayaa loogu ciidaya dadka waxaan leeyahay ee joogo meelaha cadowga walaayaadka islaamiga ha imaadan ha soo xaadiraan alxamdu alshukru ilaahay waa noo kaamilay wax naga maqan male garoonkan waa noo nadiif waa nagu kaamilay ilaahana noo kaamilay aadana tuugamayna bashii barwaaqaanku ciidaynaa maasha allah ciidihii kale ay ciidan xitaa iskuma dhigmaan alxamdulilah ilaahay waa ku mahadsan nasriyo badan anigoo gaarnaan ku ciidaynaa hadeertaan cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed degmada jilib magaalo fiican waay meel fiicanna waa joognaa cumeer cabdiraxmaan xuseen iyo cumeer xaggee joogtaa magaalada jilib maasha allah magaalada jilib maanta si lagu ciidayaa
farxad si farxada loogu ciidayaa yaa salaamaysaa halkan ka salaamaysaa
sheekhayna abuu cubayda iyo walaalahayna mujaahidiinta bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu waa mucalim rafaaci oo joogo degmada jilib maanta waa ciidul adxaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaynu ku ciidaynaa si farxad leh waxaan ku odhahdaa amni iyo istiqraar tukashada salaada ciidda kadib waxaa bulshada loo jeediyey kelimaad ku saabsanaa munaasabadda ciidda sheekh aadan sunne oo ka mid ah culimmada muslimiinta ayaa ka mid ahaa dadkii fagaaraha macalin aadan kula hadlay bulshada waxaan idin leeyahay dadka soomaalida ahow maxay u taagan yihiin nimanka ardeellada yahuudiya naasaaradu dameerahay soo kiraysteen ee gobolladii soomaalida kala googoostay midiba uu mid horjooga ka yahay waxay u taagan yihiin duwaylado yaryaro oo ducaska iyo dulliga iyo xumaanta iyo caarki iyo ceebti iyo ribdaday u taagan anna maxaan u taagannahay inagu waanu sakhriyaynaa waxaan u taagannahay wixii ilaahay nagu amray in ummadda lagu xukumo kitaabkiiyo sunnada oo tashriica ilaahay uu ka shaqeeyo ardada ilaahay xorriyad lagu caabudo waxna aanu ishortaagin caqabad ku gudban dacwadda aanu noqonin waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa munaasabadda ciidda bulshada muslimiinta ugu hambaliyeeyey الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناسبة عيدة وعن تهنية الدرية شعبك مسلمين تاه كنول wilaayada jubbada dhexe waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaalaa camalkiina allah idinka aqbalo sidoo kale waxaan tahniyadu dirayaa wilaayaadka islaamiga guud ahaan shacbiga muslimiinta ee ku nool iyo madaxdooda iyo mas-uuliyiintoodaba waxaan leeyahay taqabal allahu mina wa minkum ugu dambayn waa sidee dareenka dadka reer jilib ee ku aadan qadiyadda khaza waxaa laakiin dhibaato nagu ah muslimiintao dhan quluubtooda la kacsan tahay dhibka ka taagan khaza ee walaalaheen reer falastiin lagu xasuuqayo ee yuhuud iyo maraykan isugu tageen iyo gaaloo dhan annagu haddaan muslimiin nahayn qoladda waaqiid ahoo carbeed aan hor taagan meeshaan u mari lahayn balse niyaddaan ka taageerayna waan u ducaynayna waxaan leenahay ilaahay ha idin guuleeyo walaalahayga falastiin oo maanta oo dhibaataysan oo maanta ciidaynin waan ka danqanayaa muslimiinta aan haysanin walaalaheenna falastiin ilaah ayagana asiyo midaan oo kale walaalaheena reer falastiin marinka khaza waxaan leeyahay dhibaatadu aynu qaybsanaynaa haddaad murugsantihiin annagana waa nila murugsanahay walaalahayna filistiin yahuud waxay rabaan walan tardaa canka alyahuud wala nasaara xataa tattabica milad muslimiinta waxaan kala dardaarmayaa inay u duceeyaan walaalaha muslimiinta silaaxulmu'min adducaa uu yidhi rasuulka sal alay wasalam bulshada muslimiinta ee ku nool guud ahaanba degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa maanta si damaashaadle ugu ciidaya degmooyinka jilib bu'aale saakow salagle iyo deegaanada kale iyadoona galabta fagaarayaasha degmooyinkaasi ay ka dhici doonaan fantasiyo dadka muslimiinta ay ugu dabaaldegayaan munaasabadda ciiduladxa iminkana aan eegno dhanka degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman ciiddu waa mid ka mid a maalmaha farxadeed ee allah subxaanahu wa tacaala uu u sameeyey ummadda muslimka ah sida ku soo aroortay sharciga wuxuu alle maalmahaya umul ciidulfidr mubaarak iyo umul adxa mubaarak ka dhigay laba maalin oo ciid u ah muslimiinta kagana duwan maalmaha kale waxayna labadan maalmood ay yimaadaan kadib markii ay muslimiintu gutaan laba camal oo weyn kana mid ah tiirarka ay ku taagan tahay diinta islaamka kuwaas oo kale ah soomka iyo xajka الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد halkani waa musallaha ashahiid sheekh cabdiraxmaan xudeyfa taqabalahullaah waxaa maanta isugu yimid kumanaan ka mid ah bulshada muslimiinta ee ku nool degmada jamaame iyo deegaanada hoos yimaada si halkan ay ugu tukadaan labada rakacdood ee salaada ciidul adxaa musallahan ayaa si weyn loo diyaariyey muuqaalkiisana waxa uu ahaa mid si aadaa loo qurxiyey waxaa lagu xardhay raayaadka tawxiidka oo caddaan iyo madow isugu jiray iyo boorar ay ku qornaayeen halkudhugyo kala duwan oo qayb ka ahaa taqabal allaahu mina waminkum saalix alacmaal kullu caam wa antum bikhayr iyo ciid wanaagsan mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa goobjoog ahaa halka dadku ay ku tukanayeen labada rakacdood ee salaada ciidul adxa iyo qaar ka mid ah libaaxyada tawxiidka iyo fursaanta shareecada oo isugu jiray ansaar iyo muhaajiriin mujaahidiinta ayaa goobta ku soo bandhigay cudad ciidan oo ka tarjumaysa cisada iyo qubada ummadda muslimka ah muddo saacad ah oo fagaaraha allah lagu weyneynayey takbiirtana la qaadayey waxaa markan loo istaagay tukashada labada rakacdood ee salaada ciidul adxa salaada kadib waxaa meesha laga aqriyey khudbad ku bixaysa luqadda carabiga iyadoo arrimo badan diiradda saaraysay waxaana lagu soo hadal qaaday diyadda khaza iyo gumaadka ay yahuudda ku hayso walaalaheena muslimiinta ee filistiin iyo nasriga allah ee ka soo muuqanaya geeska afrika من للثكالى والأيامى واليتامى من لغزة عونا من للأقصى والقدس من لعكا ويافا وعسقلان maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa hilib udxiyo ah dadka masaakiinta iyo kuwa tabaalaysan maanta ugu qeybiyey gudaha musallaha sheekh cabdiraxmaan xudeyfa ee degmada jamaame taas oo ay soo dhoweeyeen dadkii masaakiinta ahaa ee laga farxiyey alxamdulilah aad baa maanta lagu farxsanay iidan maanta qiimaha badan sharafta badan howlaha qalooyada maanta ariga barwaaqada ariga la qalaayo masaakiinta la siin ahaa alxamdulilah
jamaam ciidan iyo ciidihii kale maxay kaga duwan yihiin war ciidana weyn aad ba u weyn tahay aad ba u weyn tahay alxamdulilah idihii wax la dhihi kara ma ah masallaha hadda aan joogo halka aan joogo hadda quruxdiisa waad yaabaysaa maa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta ciid wanaagsan waa ciidnay muslimiintana waa u duceyna ilaahay kor ha ka dhigo jamaamo degmada degmada jamaamo ayaan ku idhi ciid wanaagsan ayaan ciidnay maasha allah waana duceynay hilib waa nool siiye
salaadiin iyo waxgarad ka tirsan golaha nuqabada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa goobjoog ahaa musallaha sheekh cabdiraxmaan xudeyfe ee degmada jamaame waxaana dadkii maanta kusoo tukaday musallaha ka mid ah suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka beelaha jareerweyne isagoona ummadda muslimka ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidul adxaa suldaane marka hore taqabal allahu mina waminkum saalix acmaal ciid wanaagsan wanaagsanoo wacan taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal kulu caamin wa antum bikhayr maasha allah aad baan macnaha dareenkayga iyo shucuurtayda lama soo koobi karo maanta aad ciidul adxa almubaarak iyo aad ugu faraxsannahay maadaama jubbada hoose gaar ahaan degmada macna jamaame ayaan joogaa aad baan ugu faraxsannahay magaalada bilicdeeda iyo macnaha dadka oo macnaha oo ciidaayo cayaalkii iyo macnaha gabdhihii iyo oo gabdhaha mu'minaadka ah iyo ragga iyo kulli musallaha maasha allah waxa aad si gooniya ii soo jiitay musallaha sidii raayada tawxiidka loogu xardhay macnaha oo macnaa loo kala qaybiyey dumarka iyo macnaa ragga maasha allah aad baan ugu faraxsannahay maanta maasha allah muslimiinta filistiin waxaan leedahay muslimiinta falastiin waxaan leeyahay walaalayaalow garabkiina ayaan taagannahay dhibkiina iyo farxaddiina iyo kulli macnaha maasha allahu tabaaraka allah aad baan macnaha uga xanuunsanaynaa dhibkiina dhibkeenna waaye duqaynta laydin duqaynaayo duqaynteenna waa annagana waa idin xanuunsanaynaa laakiin insha allahu taala waa idin soo ducaynaynaa garabkiina ayaan nahay macnaha insha allahu tacaala ilaahay ha idin gargaaro waa idin ducaynaynaa mar kasta iyo maalin kasta iyo xilli kasta salaadda aan dukanno marka laga soo tago musallaha sheekh cabdiraxmaan xudeyfe ee degmada jamaame sidoo kale degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa saaka lagu tukaday goobo fagaarayaal ah kamsuuma waxay dadku ku tukadeen musallaha ashahiid macal cabdiraxmaan ee degmadaasi bulshada ku dhaqan degmada xagar waxay labada rakacdood ee salaada ciidul adxa saaka ku tukadeen musallaha sheekh mustafa waxaana bulshada ku nool deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo saaka labada rakacdood ee salaada ciidul adxa ay ku tukadeen musallaha macalingaraad ee ku yaala deegaanka bakhdad ee duleedka magaalada kismaayo bulshada ku nool degmada afmadow si gaara deegaanka weelmaaro waxay saaka ku tukadeen fagaaraha tabuug ee deegaankaasi halka muslimiinta ku nool degmada badhaadhe saaka labada rakacdood ee salaada ciiduladaxa ay ku tukadeen musallaha sheekh xasan turki waxaana bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose maanta yihiin kuwa isugu hambalyeynaya maalinta koowaad ee munaasabada ciidulaadxa haddaba galabta maxaa loo balansan yahay ee ka dhici doona musallaha sheekh cabdiraxmaan xudeyfa ee degmada jamaame walahi aad iyo aad aan u faraxsannahay alxamdulilah ciidaan mar kalena fursad u helno magaalada quruxda badan ee jamaame inaan ku ciidno marka ciidan maasha allah aad iyo aadaan runta ugu faraxsana sabadal weynna wuu jiraa ciidan wallahi wax badan ajaarsanno kulana weeba jubbano seesana kumna kuna shida lawetana ciidina mubaarak fiifi habana weewe wax badan inoo diyaarsan insha allahu tacaala oo kala duwan oo insha allahu tacaala wilaayadu de wilaayaduna saaxiibana wax badan ay hadal haayeen inay soo bandhigi doonaan marka galabtaan sugayna insha allahu tacaala maasha allah bulshada ku nool degmada jamaame waxay isu diyaarinayaan ka qaybgalka fantasyaha iyo damaashaadka munaasabadda ciidul adxa oo dhici doona inta lagu guda jiro maalmaha ciidul adxa sidoo kale aan eegno sida looga ciiday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe iyo walaalkeen cabdiwahaab bukhaari degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa maanta looga ciiday si la mid ah caalamka islaamka waxaana fagaaraha sheekh maxamed dulyadeyn isugu soo baxay dad aad u fara badan oo isaga kala yimid xaafadaha degmada iyo weliba deegaanada hoos yimaada musallaha weyn ee degmada bu'aale ayaa lasoo buux dhaafiyey wixii ka dambeeyey hal saac oo subaxnimo halka ciidanka mujaahidiintan ay sugayeen amniga iyo dib u habaynta safafka salaada dadka fadhiyana ay takbiirta qaadayeen
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ugu dambayn salaadii ayaa la galay xilli hore ka hor inta aan la gaarin saddex saac oo subaxnimo الله أكبر الله أكبر الله أكبر
markii salaada laga soo baxay kadib ayaa goobta laga akhriyey khudbaddii ciidda oo ay ku midaysanaayeen dhammaan wilaayaadka islaamiga ah الله أكبر الله أكبر الله أكبر
qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada bu'aale ayaan wax ka weydiiyey sida quruxda badan ee maanta ay u ciideen alxamdulilah ilaahay baan u mahad celinaynaa maanta waa tobankii bisha carafa ama dulxij sanadka waxaan joognaa oon ku ciidnay degmada bu'aale muxaafadada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe bulshada muslimiinta ah rag iyo dumar cirooliya ciyaal si wanaagsan oo aad u qiimo badan bay u ciideen ilaahay baan uga mahad celinaynaa ciidan ciiddeeda kale inuu nabad iyo wanaag iyo futuuxaad lagu gaarsiiyo insha allahu tacaala wakhti dhowna walaalaheen muslimiinta ah ee reer filistiin ama ghaza iyagana uu nasri degdega ilaahay siiyo yuhuudda iyo nasaarada iyo inta la halmaasho ee lugaha u qabanaysana ilaahay uu jebiyo annagana ilaahay baan uga mahad celinaynaa ciidannadan si qurux badan oo qiimo badan oo farxad iyo wanaag iyo damaashaad leh oo nabadgelyo leh baa looga ciiday muxaafadada bu'aale amaa bacdu waxaan maanta waxaan kaga faa'iidaysanayaa ilaahaygiina soo gaarsiiyey maanta sidan in loo ciido sharaftan iyo islaamnimadan iyo wanaaggan iyo quruxdan allihiina soo gaarsiiyey baa mahaddaa iskale waxaan ilaahay ku mahadinaynaa sida ay wax ahaan jireen iyo sida maanta ay marayso ninkii uun arki jiray baa garanaya jariirica weyn baa dadka ka kacaysa alxamdulilaah waa ciidaysanay magaalada nashaadkeeda iyo sida ay tahay iyo ilmaha yaryarkaa iyo odayaasha waaweyn iyo haweenka ool dhammaan sida loo ciidahayo si uun haddee ilaahay ogyahay bay xaaladeedu iska tahay waxaan ku ciidaynaa maanta degmada bu'aale oo gobolka jubbada dhexe ayaan ku ciidaynaa nabad baan ku ciidnay iyo barwaaqo iyo nabad iyo naxariis baan ku ciidnay waa ciiddii ciidul adxaa ee weynayd marka waxaan maaragtay dadka muslimiinta aad bay u ciideen dad iyo macaahidii iyo muslimiintii haweenkii kale iyo wixii oo dhan baa waddanka sugidoo maaragtay dabaaldegaya aad iyo aad bay u fiican tahay waxaan ciidnay iyada oo gaaladii ay jabtay tii soomaaliya ay jabtay yuhuuddii afrika oo etoobiya labadii qabiilee nasaarada ahaa guryahooda lagu garaacayo yuhuuddii oo cadowga ilaahay oo caalamka oo dhan maaragtay dhibaysay in maaragtay salkeedii la goynayo oo maaragtay mujaahidiinta ay garaacayaan baanu ciidnay wilaayaadka islaamiga ah ayaa sannad kasta looga ciidaa si ka duwan sannadkii hore waxaana mahaddaas dhammaanteed iska leh allah subxaanahu wa tacaala kadibna ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhiiggooda iyo dhididkooda wilaayaadka islaamiga ah uga dhigay xayndaab uusan cadowgooda si dhib yar uga soo gudbi karin iminkane waa ciiduladxa iyo sida maanta looga ciiday wilaayada islaamiga baay iyo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد halkan waa musallaha yarmuug degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaa saaka isugu soo baxay boqolaal dadweyne muslimiin ah oo isugu jira rag dumar carruur iyo waayeelo kuwaasoo labada ragco ee salaada ku tukaday musallaha yarmuug
allahu akbar allahu akbar الله أكبر
musallaha aad ayaa loo qurxiyey waxaana lagu xardhay raayada towxiidka oo isugu jirtay noocyada caddaanka iyo madowga maalmihii lasoo dhaafay ayaa guddi loo xilsaaray quruxda iyo hanaanka musallaha waxaa sidoo kale xusid mudan in musallaha ay joogeen ciidamo gaar ah oo loogu talagalay inay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta musallaha ragga gooni ayaa loo safay dumarkana gooni ayaa loo safay waxaana safka loo sameeyey nidaam lagu ilaalinayo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay golaha nuqabada bariga afrika iyo culamo udiin ayaa goobta ku sugnaa kuwaas oo kelimaad kala duwan goobta ka jeediyey ugu horreyn sheekh fuwaad maxamed qalaf oo ka mid ahaa culummadii saaka ku tukatay musallaha yarmuug ee degmada buulafullay ayaa la hadlay boqolaalkii muslimiinta ahaa ee goobta isugu yimid الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله سبحانه وتعالى وحنوغ شكرينينا عيدا مباركة أه أنغو عزيسا وشرفا وولاياتك يقعنت إذا كجيرو ودينك إلهي أجي هذينو وأمني أمان هيسنو الله نسو قارسيه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلطة واعلموا أن الله مع المتقين الله سبحانه وتعالى مركز مسلمين وحويريا وحي عزة كجرتي العزة في الجهاد في سبيل الله والقتال أعداء الله عزة وحي كجرتا إلهي دينكيس إن لو جهاده عدو إلهي للا دقالمه naqiib ibraahim cali nuur shaacirul-islaam guddoomiyaha golaha nuqabada bariga afrika oo isagana goobta ka hadlay ayaa dhankiisa tahaniyad iyo salaan hawada u mariyay dhammaan caalamka islaamka si gaar ah ciidamada towxiidka ee furmaha ku jira iyo guud ahaan dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga waxaan halkan salaan iyo tahniyad uga dirayaa muslimiinta caalamka meel kastoo ay joogaan si khaas ah waxaan salaad iyo tahniyad u dirayaa mujaahidiinta ee bariga afrika oo u horeeyo amiirka mujaahidiinta bariga afrika sheekh axmed cumar abu cubayda xafidahu llaahu tacaala waracaah idaaraadka wilaayaadka iyo muxaafadaadka jeeshka iyo xisbada dhammaan waan u tahaniyadaynayaa ugu dambeyn waxaa muslimiintii isugu yimid yarmuug la hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar isagoona tilmaamay in ciidan ay ku soo aaday xilli nasri iyo guulo waaweyn la helay islamarkaana sidoo kale cadowga ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamkana burbur iyo hoog uu la dhaqaaqay الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أن إخواني الله سبحانه وتعالى يا أمها النغانا نسي نعموين كفره بدن لأون هنكوب كورنو مقام إيو قلن إيو قرال أنت بلا هنكوب كورنو ما يبهك إيدي عيدين تان إيه يو قالدي حكدولي أن بلد كان صوماليا حكدولي أو مقاعيد شلب دلن وذتي يا كباقدي إني يو جيدة أتدركو كرر ضحيت الحمد لله ساسوك لما يبهك إيدي حملات ووين أو عذو قدولان كأه لكو كهر سيدو waana laka xasmiyo oo mujaahidiinta qorsheeyeen takhdiidiyeen ilaahayna waafajii init aan garab istaaki inka bileernay iyo mujaahidiinta la garab surume bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaala waaliga ayaa dhanka kale tahaniyad gaara u diray ciidamadii tawxiidka ee ka howlgalaya wilaayada islaamiga ee baay si gaar ah ciidamadii fuliya howlgal lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan murtadiinta kaas oo ka dhacay duleedka degmada bardaale ee wilaayada baay aan mujaahidiintii shalay fuliyeen howlgalkii duleedka degmada berdaal ku dhihi aan howlgalkaasoo runtii aan ilaahay subxaana wa tacaala ha ka afjari mujrimkii iyo gaalkii inwiinayay ciidanka laxan carbiyii la dagaalanka muslimiinta ee walaayada bayka nool gaar ahaan militari laka magacaawo militariga qaybta aan qaybta lixdanaad guutidii siyeedad gaalkii haysadii maxamed dheerile arhelankii kasow kase maxamed dheerile arhay baydhoobi fadhijahay ciidankan rooga walaayada oo militariga laka sheego lankii xukumayahay lankiyahay shalay bahi alxamdulilah taliyihii zaadka ama logistikada iyo raashin walaya dhan qaabalsanaay usan ciise kuusow yal araayay bahi galanta mujaahidiinta ka bahi saraakiil kale oo guddoomiyii hore degmada diinseer kumideey mayl araayay taliye kale kabtaan ciidan ah kumideey yoona howlgalkaasa ka dhammadeen ilaahayaa ka mahadsan tabaaraka wa tacaala mujaahidiintii howlgalkaasay fulaydi maylanaa hanii'an lakum wabaaraka allaahu fii juhuudikum ciidul adxal mubaarak waxaa laga ciiday dhammaan caalamka islaamka oo dhan si gaara wilaayaadka islaamiga wilaayada islaamiga ee baayna waxay ka mid tahay wilaayaadka saaka laga oogay labada ragco ee salaada ciidul adxal mubaarak waxaa laga tukaday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyagoona dadka isugu hambalyeynayay farxadda iyo soo dhoweynta munaasabadda ciidda dhanka wilaayada islaamiga bakool iyo munaasabadda ciidul adxa iyo walaalkeen cabdiqani maxamed ciidul adxa oo ka mid ah ciidaha uu allah ku manaystay muslimiinta ayaa waxaa maanta si isku mid ah loogu dabaaldegaya wilaayaadka islaamiga ah wilaayada bakool ayaana ka mid ah wilaayaadka sida weyn maanta loogu ciidayo dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa maalmihii lasoo dhaafay si aad ah loogu diyaargaroobayay waxaana saaka laga wada tukaday labada ragcadood ee salaada sunnada ah maamulka islaamiga ah ayaa sanadkan xoogga saaray magaalooyin ay ka mid yihiin tiyeglow iyo buurdhaxunleh kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen howlo loogu diyaargaroobayay munaasabadda ciidda haddii aynu ku horumarno magaalada buurdhaxunleh tan iyo kowdii bisha dulxija waxaa ka socday abaabul xoogan oo gogolxaar u ahaa soo dhoweynta ciidda kaas oo ay iska kaashadeen maamulka islaamiga heer gobol iyo heer degmo oo ay kaabayeen bulshada magaalada mashaariicda halkaasi laga hergeliyey waxaa ka mid ah aargo aad u qurux badan oo nalalkeedu ay ku shaqeeyaan system solar hagaajinta wadooyinka iyo gudaha magaalada waxaana si aad ah loo qurxiyey musallaha ansaaru shariica oo lagu xardhay boorar kala duwan iyo raayaadka tawxiidka ah oo caddaan iyo madow isugu jira kadib dukashadii salaada ciidda waxaa fagaaraha bulshada muslimiinta kula hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan muslimiinta guud meel kastiyo roogan way ballanaa taqabal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal kullu aamin wa antum bikhayr gaar ahaan shucuubta muslimiinta ee ka nool wilaayaadka islaamka guud ahaan gaar ahaan shacabka wilaayada islaamiga bakool way ballanaa ciid wanaagsan taqabal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal munaasabada ciidda aladxa may kalo inta tahaniyid iyo boogaadin nkujeediyey iyo salaan walaalaha mujaahidiinta noocyadii shishal bedelan makaatibtii shishal bedelan sida maarta aan ka horreeyaan jeeshka iyo alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar xisbada dhammaan makaatiibta wilaayaadka islaamka way ballana jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaalo saalixyada noo aqbala uniyo isanba may kaloo yoona xusid mudana walaalaha katiibat alcizi waalistishhaad ee allah subxaanahu wa tacaala gacmoojo marka may waa ka sheeni ama ka hayqiijii guul oo geelka muslimiinta kanaalooda hayaan gabdhaha muslimaadkan ka xijaabanyiin unuuna may wahaan shacaa'irtii islaamkii noo muuqato taas marka may wahaan dada diyaaran ahay dada sababtio ilaahay ka sheeni iyo onka horeeyaan katiibada istishaadiyiinta iyo guud ahaan mujaahidiintaba iyona way ballanaa insha allahu tacaala antii shahiidin ilaahay amaljo ku aqbala shahaadido ilaahay ku aqbalanti noolna ilaahay sug yeelana intaasi kadib idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday bulshada si ay ugu warbixiyaan farxadooda ku aadan maalinta weyn ee ciidda ida bulshada aan loo kala hadhin ayaa ka dhacday insha allahu tacaala farxaddayda lama soo koobi karo raayaadka lagu xardhay bulshadu maanta waxay u faraxsan tahay si aynan weligeed u farxin ayay u faraxsan tahay nasiib wanaag ciidan ciidda ka horreysay baan aad oola fajacay oon isidhi maxay tahay tanoo kale weligaa maad aragtay marka ciidan waxaan ku tala jiray waa ii suurageli weyday ilaahay fadligiisa waxaan ku tala jiray bal inaan walaayaadka kale sidanoo kale inay iyaguna u ciidaan inaan soo fiiriyo yaa horta aan aad u jeclaan lahaa laakiin waa ii suurageli weyday ciiddii sidaas ahayd aan lahaa ama tanba wax tanoo kale la arkay aan ahayn aan qalbigayga ku jirtay oo bal walaayad kale soo fiiri qalbigayga keenay waxaaba ka sii horraysaba tan hadda maanta ah waaba magaalada maalmahan si lahan diyaariyaayo da arag lankii an roogna mayba mayba ogaada fada ini magaalo oo noogaba mayba in sheegada soonan ani liinku halaana dareema fadi waqtigun geekaatiroon eedaan faraxsagna walnahan maskatitoosiikon farxadlay iidiku hor qaabalan diyaargaroy magaalada buurumlasada hata geeka noogagan taalla wilija hormaha marna geeka wal dawlad muslum ee nin dhalatay kitaabka ilaahay ee laka korweeli raayada tawhiidka laka korweeli walaagi aragday nuur ee magnateedya nuurahaay dukaamedya nuurahaay fiyaalo oo aragday mayl eraayki oo aragday magaalya una ka araga jarni oo aragday intahoo eehoo dhanka kale magaalada tiyeglow ayaa iyadana si aad ah looga ciiday iyadoona maalmihii lasoo dhaafay maamulka uu ku howlanaa hagaajinta musallaha rowdada al irshaad iyo dhammaan goobaha loo asteeyey dabaaldega maalmaha ciidda maalmaha ciidda ka hor bulshada ayaa lagu amray inay ka qayb qaataan hagaajinta wadooyinka iyo gudaha magaalada iyadoona la howlgeliyey kooxaha faydhoorka si ay dib ugu soo celiyaan bilicda magaalada markii laga soo baxay salaada ciidda idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaybaha dadweynaha iyagoona ka hadlay shucuurtooda mayba ka sugnaa fagaaraha anshaarul gudus fagaaraha mayba kudhiyey geeka iideed iyad yaaban lewa kudhiidi maasha allah muslimiinta safaylan iidan iidina maasha allah saheer saareen dhiidi bulshada iyo xuduursha iyona mayba waa iideedan isku faylay hadda mayba roogna salaadiya tukuni khudbooyin iyo dardaarooyin odayaalka nijeediyan jazaahumullahu khayran maasha allah ciid wanaagsan tan amal lama arkin hadda ka hor labadan sano saddexdan sano oo intii maaragtay walaayadan intaa timaaday ka hor sanadba sanadka ka dambaan waa sii ziyaadaysaa allaha noo barakeey ilaahay gaalada allaha jabiye adow allaha jabiye falastiin allaha gargaara islaamka guud allaha gargaara yahuud iyo ameerikaan intii wadatan allaha jabiyo ilaahay subxaanahu watacaala ka mahadsan ciidan ciidiya ciidul cadhaa unoo caafimaad qabno muslimiin ana sugnana ilaahay tabaaraka watacaala hana deersiiyo insha allah dee mayba araga haynaheen degmada tiyeglow oo khaasatan walaayada islaamika maqarshe bakool waliba aragan diyaargarow badan oo maamulka runtii dhowr maalmood isku sil saareen in ma aragna barxadii laka tukaday musallihii iyo diyaariyaan mayba araga haynay runtii nabadgelye iyo deganaasho eed iyo eed runtii insarayda oo runtii wayba waa hay-ado oo deegaanka caarang ay
iidan iid ku wanaagsan maaragna eed iyadaa farxad inka iidne eedaa wayb waahan fagaaray laka iidan lahaa eed lay qurxi wayb waahan walba noo sharma kumanle ilaahay ka maasin amni ka noolna dadbaada masaajidee ka haraysana ka tukudahayaan un eedii eedaa wayb waahan unoo yaalkana galyaagan haysano amni haysano ilaahay ka maasan yaka iidne alxamdulilah allahu akbar allahu akbar allahu akbar ciidu mubaarak maasha allah maanta waxaan ku iidnay magaalada tiyeglow maxay ahayd si wacan ugu iidnay maasha allah maasha allah meel baa loogu imaad tiyeglow maasha allah maanta si fiicana ugu ciidnay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada bakool ayaa saaka si isku mid ah looga tukaday sida magaalooyinka rabdhuure ceel ansaar buurdhuxunle garas weyne koorkoor yowkoyow ceel garas biyooley iyo degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool sidoo kale maanta waxaa si weyn looga ciiday saakana salaada ciidda musallayaal lagu wada tukaday wilaayada islaamiga hiiraan waa kan walaalkeen cabduqaadir rabbaani oo inoo faahfaahiya iyadoo maanta ay tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa ay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah hiiraan dhankooda ka dabaaldegayaan waxayna saakay salaada ciidda kusoo tukadeen musallayaal kala duwan oo ku kala yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan musallaha sheekh abu zubayr ee degmada buqa qable ayaa saakay waxaa salaada ciidda ku soo tukaday kumannaan ruux oo isugu jirta bulshada magaalada iyo dadweyne kale oo ka kala yimid magaalooyinka baladweyne buulo burde iyo magaalada muqdisho waxaana bulshada buqa qable fagaaraha salaada kula oogay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo guud ahaan caalamka islaamka ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidul adxa waxa uuna waaliga xusay in ciidan ay ku soo aaday iyadoo uu jabay cadowga allah waxaan halkan tahniyad u marinaynaa dhammaan dadka muslimiinta ku nool adraafta caalamka waxaan leenahay taqabal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal kulla caamin wa antum bikhayr ciiddaan ciiddeeda kale guul iyo ciise kuwa ku ciida allah idinka dhiga kulligeen waxaan si gaar ah ugu tahniyadaynayaa muslimiinta ku nool bariga afrika muhaajiriin iyo ansaarba waxaan leeyahay taqabal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal waxaan si gaara u xusayaa mujaahidiinta bariga afrika junuuddooda iyo umaradoodaba oo ugu horreeya amiirkeenna abi cubayda xafidahullaah waxaan idin leenahay waxaan idinkaga shukri celinaynaa idinkaga mahad celinaynaa guulaha isdabajoogjooggaho ilaahay gacanta idiin geliyey jabka ku dhacay cadowgiinna hasiimada gaartay murtadiinta iyo kuwa asalka aba ilaahayna gacantiinnu sabab ugu dhigay waxaanna leenahay sugnaada oo sabra dariiqii aan ku wada ballannay ha noqdo kaan ku wada soconno waxaa xusid mudan inaan si gaara u xuso qabaa'isha soomaaliyeed ee muslimiinta ku nool wilaayada islaamiga hiiraan iyo muxaafadaadka kala duwan ee wilaayada wulaadooda iyo afraaddooda waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum taqabal allahu minna wa minkum saalix alacmaal juhuuddiinna iyo dadaalkiinna iyo garab istaagga shareecada al aad garab taagan tihiin oo naftiin iyo maalkiinnaba aad ku garab taagan tihiin oo hadday naqiib tahay iyo hadday afraadda qabaa'isha tahay iyo hadday ganacsato tahay iyo wulaadda iyo ragga ay odayaasha ugu yihiin muxaafadaadka aad baan idinkugu mahad celinaynaa jazaakum allahu khayr wabaarak allahu fiikum dadaalkiinna iyo juhuudda aad samaynaysaan iyo garab istaagga camalka aad garab taagan tihiin allah subxaanahu wa tacaala ha idinka ajarsiiyo waan idinkugu ducaynaynaa cadowga asagoo intaan ka xoog badan baa la sabraya oo aad sabrayseen haddana aan la sabartanna asagoo dhacay sidoo kale waxaa musallaha bulshadii salaada ku soo tukatay kelimaad u jeediyey mashaa'ikhda kale ah asheekh axmed dheere iyo asheekh cabdiweli cabdulaahi muudey xafidahumallah iyagoona dhankooda dadka muslimiinta ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciida oo ilaahay uu leeyahay inna actaynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanxar inna shaaniyaka huwa alabtar nabigana noloshiisiiba sida ahayd waxaana laga rabaa marka farxadda iyadaa oo xusni iyo murug weyni oo khadiibka aad maqlayseen ay ku dheehan tahay oo caalam islaami waxa haysta waxa weeyaan laakiin waxa weeyaan salaada iyo cibaadada haddaan ku dadaalno qorigeennana aan wadanno ilaahay guul buuna siinayaa allaan uga mahadinaynaa jamaca iyo kulanka dadka muslimiinta ah ay farxadda ku weynaynayaan maalinta ciidda ah ilaahay baan uga mahadinaynaa ciiddan waxay timiday saa og tihiin ayagoo cadowgiiyo xamalaadka ku soo qaaday walaayaadka islaamiga ah ilaahay jalla wacalaa uu dhabarka ka jebiyey khaasatan walaayaadka gobollada dhexe laysku yidhaahdo xamladii ay ku soo qaadeen ayagoo ku fashilmay ayay ciiddan ku soo beegantay allaahu akbar ilaahay baana mahaddaas kale tabaaraka wa tacaala nama keniyey walaayaadka islaamiga ayadoo dadka bulshada degmada buqa qable ayaa ciidan si weyn ugu diyaar garoobay munaasabadda ciidda iyadoona maalmahan magaalada ay ka dhacayaan fantasiyaal kala duwan
ninka yiidaan udxiyaysta waa nin imaankaa deecay alif qur'aan dhiganaala amarana waa allahaay indhaha wax lagu kala arkaayo aqliga toosan yaan ogeen addoon insi hoos eebbahey uu umay yaan ogeen adduun insi hoos eebbahey uumiyaan ogeen abuur insahay uu rabraduu arsaaqaay amarkii ilaahay ninkii oofi laga waayo ma ogo abaalansu jirin iilka gudihiisa ma ogo abaalansu jirin iilka gudihiisa udxiyada ammaan waa allah nagu addoonsaday
sidoo kale degmooyinka ceel cali ceel cadde booco mukayle ceelwarre buurweyn ceelow tarajanta nuur fanax iyo guud ahaan deegaanada wilaayada hiiraan ayaa maanta si weyn looga wada ciiday iyadoona bulshada deegaanka show saakay salaada ciidda ay ku tukadeen musallaha alcallaama shariif cabdinuur raximahullah ee deegaankaas
iminkana aan aadno ciidul adxa iyo sida maanta looga ciiday wilaayada islaamiga galguduud aan ka hormarno degmada ceelbuur iyo walaalkeena marwaan maxamed الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد iyadoo maanta ay tahay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxa almubaaraka ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada caalbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa maanta labada ragcadood ee salaada ku tukaday fagaaraha alansaar ee ku yaala degmada iyadoona ay soo xaadireen dadweyne aad u fara badan oo isaga kala yimid xaafadaha iyo deegaanada hoostaga magaalada kadib tukashada labada ragcadood ee salaada ayaa waxaa goobta la akhriyey khudbad ku bixaysay luqadda carabiga taasi oo looga hadlay duulaanka cadowtoonnimo ay yuhuudda ka wadaan dhulka barakaysan ee falastiin يتجدد الزمان وتتبدل الأيام وحال المسلمين ليس على ما يرام الأضاحي تذبح لله في كل سنة يوما ودماء الشهداء في الله تنزف دوما ولم تتوقف يوما فما بال المسلمين استغرقوا نوما يا من يذكر لوما من لثكالا من للثكالا والأياما واليتامى من لغزة عونا من للأقصى والقدس من لعكا ويافا وعسقلان من يدفع اليهود ومن يقاتل الصلبان من يستعيد الكرامة الإنسان waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida ayaa fagaaraha alansaar kula hadlay bulshada muslimiinta ah ee soo xaadiray isagoona halkaasi ka jeediyey kelimad qayim ah
marka hore waxaan ugu tahniyeynayaa oo ugu hambalyaynayaa dadka muslimiinta meel ay joogaanba ciidan oo qiimada badan ciidul adxa ah ilaahay subxaana wa tacaala na soo gaarsiiyey annagoo waajibaadkii iyo sunnooyinkaba aan gudunayno runtii dhibaatada maanta ka taagan ahlu khaza ama falastiin oo dadka muslimiinta jirkeenna ah oo qayb annaga ka mid a ah waxaan aad iyo aad ugu damqanaynaa dadkaas muslimiinta ah dhibaatada iyo imtixaanka ilaahay subxaana wa tacaalaa oo maanta ayaga imtixaanay aad iyo aad baa ugu damqanaynaa ciiddan waxay ku soo aadaysaa wakhti runtii wilaayada galgaduud nicmo badan iyo barwaaqo badan iyo nabad iyo istiqraari tamkiin ay heshay ayadoo xamladii cadow ku soo qaaday xasan gurgurta hogaaminayey gaalada caddaanka midoob socotay xamladaasna ilaahay dhabarka ka jebiyey ummadda muslimiinta halgan iyo kifaaxi iyo jihaad markay gashay kadib maanta amaakintii xamladaas saamaysay dhammaantood ay yihiin kuwa raayada tawxiidka ka baabanayso kuwa maanta sidaan oo kale looga ciidaayo ciidan waxay ku soo aaddeey ayagoo ummadda muslimiinta ah ay ugu horreeyaan mujaahidiinta jeeshka ciidamada walaayada ciidamada qabaa'ilka oo nuqabada iyo hoggaanka dhaqanka gabdhaha dhallinyarada dhammaantood kaalintoodii doorkooda iyo waajibaadkooda ay gudanayaan go'aankooda uu adag yahay ay ka soo aadday bixamdillaahi wacawnihi subxaana wa tacaala waxaan ilaahay ugu mahadcelinaynaa marka nicmadaas kheerka badan oo weyn aan ku sugannahay waxaan waajib nagu ah in ilaahay ugu shukrino subxaana wa tacaala si ilaahay noogu siyaadiyo sidoo kale waxaa fagaaraha ka hadlay mid ka mid ah nabadoonnada magaalada ceelbuura waxaan soo dhowaynayaa horta marka koowaad maantay maalinta maalin farxadeedka oo ciidda ah ayaan soo dhowaynayaa aad iyo aad baan ugu tahniyadaynayaa inta walaayaadka islaamigu ay ka shaqeeyaan oo dhan baan u tahniyadaynayaa waxaan u tahniyadaynaya qof kasta oo muslima intay ku nooshahay waddan gaale waddan muslimiinta ka dhacaysa wax muslimiin ku noolaan u tahniyadaynayaa maantay maalin farxad leh oo aad iyo aad u qaaliya waaye ilaahayga subxaana wa tacaala aynu soo gaarsiiyaa ku mahadsan waxaan leeyahay tahniyadda meeshaas iyo ciidaha haddaan uga baxo dadka muslimiinta oo qase lagu heesto oo gaaladu gumaade oo yuhuuddu gumaade oo midka weyn iyo mid yar intaba isu kaashadeen ilaahayga subxaanahu wa tacaala ayaa ka fujiyo dad muslimiina annaga baa allaha ka dhigay oo bariga afrika ah kuwa soo gurmada ilaahay anaga dhigo intaasi kadib waxaa gabay cajiib ah musallaha al ansaar ka jeediyey mid ka mid ah abwaanadii soo xaadiray waxaan anigu uga qayb qaadanayaa ciidda insha allaahu gabay dadku marka ayagaa fahmi doona gabaga waxaanan ku bilaaba sidatan haybtuu rababa how dhashee doqonu waa hoose kuwa gaalka heryada u sida sharaf ma haystaane nin habaaran iyo gaaladuba wuxubsan maayaane murtadkii hoggaanka u noqda hoday naftoodiiye mar haddiise layska hor yimaad fulay ishaynwa ceeldheer haraadigii ku haray haadku ku casheeye istishaadiyaa lagu harqiya hiirta waaberiye dabadeedna hooyaa la yidhi hoolac risaaseede halhaleelna way uga baxeen rugahay haysteene hilibkooda eeyihii cunaa soo hankaabsadaye warabihii hambaday baan ducada naga hilmaamayne hootada la dhaca waa ibliis waxaad ishaysaane halakeeya layntiiyo dilkay ku hakan doonaane
si weyn ayaa maanta looga wada ciidayaa dhammaan degmooyinka galhareeri xiindheere wabxo galcad ceelgaras iyo magaalada coosweyne iyo sidoo kale guud ahaan deegaanada wilaayada galgaduuda iminkana aan eegno dhanka degmada galhareeri iyo walaalkeen cabdiraxiim shaqaale الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله
magaalada galhareeri ayaa maanta si weyn looga ciiday iyadoona ay soo xaadireen musallaha al aqsa ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud kumanaan dad ah oo salaada ciidda ku dukaday musallaha al aqsa ee degmada galhareeri ayaa waxaa laga dareemayay wejiyadooda farxadda ciidda oo ah maalinkii koowaad ee ciidul adxa almubaarak shucuubta muslimiinta ayaa ismarxabiyey kadib markii lasoo dukaday labada ragcadood ee salaada ciidul adxa almubaarak idaacadda islaamiga al andalus ayaa la dhex qaaday mikrofanka dadka muslimiinta ah waxaana wax ka weydiisay sida ay u ciidayaan dadka muslimiinta ah ee ku socdaalaya waddooyinka iyo xaafadaha magaalada galhareeri haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka iyadoona dadka muslimiinta ah degmada galhareeri murugada ay la qaybsanayaan walaalahooda reer falastiin halkan waxaan ka salaamayaa idaacadda andalus oo qabanqaabada ciidda ku mashquulsan oo hawl wanaagsan oo loogu talagala ka hayda ayaan halkan ka salaamayaa mugga ku xigta waxaan salaamayaa dadka muslimiinta ah meel allaale meeshay joogaan ayaan salaamayaa boqol kiiba boqol waxaan kaloon salaamayaa dadka masaakiinta oo muslimiinta ahoo jooga oo ku dhibaataysan oo dhibaatada iyo murugta aan la wadaagayna annagoo maanta yoon yiida oo faraxa joogna ayaan la wadaagaynaa dhibaatada hayse aan la wadaagayno muslimiinta oo walaalahaynaa ayaan hadde maaragta ilaahay weyn oo macbuud ahay inuu gacanti korrayda ka dao oo yahuudda ka kor qaado oo ilaahay yahuudda ka kor qaado oo wax allaala waxay qabtaan ilaahay xoogeeyo ayaan alla u tuugayaa dadka muslimiinta ayoo inta ku iiday oo degmada galeeri ku iiday iid wanaagsan oo boqol boqola oo farax leh ayay iideen inkasta oo ay la murugaysan yihiin walaalahayna falastiin ay la murugaysan yihiin taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal ilaahay baa maad iskale subxaana wa tacaala soo waafajiyey annagoo nasri iyo futuuxaad ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey ciid haddana ciidulmubaarak al adxaa ilaahay subxaana wa tacaala haddana soo waafajiyey amni iyo istiqraarna ilaahay noogu dhammaystiray oo si salaadii aan dukannay hadda muxaadaraadkii iyo wacdigii culammada ay jidaysan ay dhammaadeen intaas ilaahay subxaana watacaala ahaa mahadq iska leh guud ahaan muslimiinta guud ahaan waa salaama gaar ahaan mujaahidiinta meel kasta ay joogaan intaas kadib waxaan maaragtay fariin u diraa cid kastooo allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa inay la darirtay isku soo taagtay waxaan leeyahay iyo dadka hadda loo maray habaabinayaba waxaan leeyahay ilaahay waina jundanaa lahum alghaalibuun ciidan ilaahay ciidan uu leeyahay ciidankiisaana guulaysanayo sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur waayo ilaahay subxaana wa tacaala ayadihiis waa cad yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ankoo magaalada galadha kasoo jeedna waxaan ku iidnay si wanaagsan rajayn iyo farxad walaalaheen falastiin waxaan duceynaya ilaahay ka dulqaado
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si fiican si fiican degmada galhareera baad ku ciidaweynaa walaalaha muslimiinta waxaan leenaha allaha guulay gaaladana allaha jibiyey waxaan ku ciidaweynaa degmada galhareera walaalaha muslimiinta allaha guulay meelka sii joogaan gaalana allaha jibi maasha allah allahu akbar allahu akbar maanta si fiicana loo ciideed galhareere farxadaynu maasha allah waaye aad iyo aadaan u faraxsanaa ciidan ciid wanaagsan insha allah bismilah magaciga miskax xumar qowayi dhamaanta degmada galhareeri alxamdulilah allahu akbar allahu akbar anagoo nasr iyo guul haysana waxaan ku yidna musallaa galhareeri aad baan u ciidaynaa waan faraxsanaa alxamdulilah bagaaraha maasha allah aad baa u shidnaay dadka iyo raayaha tawxiidka aad bay u sinaayeen maasha allah deganaasho iyo xasilooniya nabadii kheyra ku yidnay mujaahidiintana meel walba ay joogaan allah isago garabkoodana allaaga maasha allah si fiicanaa loo iibi masallaha maanta lagu yidhi si fiicanaa looga yidhi allah akbar allah anaka joognaa degmada galhareeri maanta maasha allah saqataran ayaan ku ciidnay oo farxadaysan ilaahay cadowga ha jebiyo baahina falastiin ilaahay ha u gargaaro ugaaska beesha muransadee ugaas cabdulaahi ayaa kelimad qayima ka jeediyey musallaha laaqsa allahu akbar allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد إلهي بأنه ما أدعي مانتي عيدان عيد الأضحى سوغن مدي لبدا يرهق عصول الله يتكدو كني إلاها سانو ما أدعي ثم وحان كالون مانتي هل كان أغا همبليين يا تهنيدي همبلي ودريا مجاهدين تا iyo muslimiinta caalamka oo dhan oo maanta ciidaysa hambalyo iyo bogeedin ayaanu dirayaa waxaana leeyahay تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلهي هذه كأقبل على عمل كين وناكسن أعيد الله سبحانه وتعالى لقوينينيو كبعد إنان ملاحظينو كفرحنو مد مد آن أقاذات لقينو آن تطبيقينو خطبدي أميرك حركة حركة شوال المجاهدين أو سوجيدي farxadda ciidda ayaa si weyn looga dareemay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud iminkaan aadno ciiduladxa iyo sida maanta looga jiiday wilaayada islaamiga ee gedo waa kan walaalkeen casaam carafaad iyadoo fagaaraha weyn abuyaxya liibiya ay iskugu soo baxeen boqolaal ka mida bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo oo iskugu jiro rag dumar caruur ku wada labisan dharka ciidda lagana dareemayo wejiyadooda farxadda ciidda iskuguna soo baxay masallaha weyn ee abuuyaxya liibiya waxaana qayb ka ahaa bulshada soo xaadirtay masallaha mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo iyadoona halkaasi lagu wada tukaday labada ragcadood ee salaada ciidda allahu akbar allahu akbar allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أيها المسلمون اثبتوا في هذا الطريق فإن النصر قريب والفجر وشيك وإن فتوحات المجاهدين متواصلة وإن هزائم الكفار في جميع الساحات متلاحقة وقد شهدتم بالأمس القريب فتح المجاهدين لمدينة علدير والقادم أدهى وأضر وعلى المحتلين والمرتدين أنكى وأمر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ايها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم فان الله عز وجل قال فصل لربك وانحر أي تقرب إليه وحده بالصلاة والنحر قال قتادة وعطاء وعكرمة رحمهم الله المراد صلاة العيد ونحر الأضحية وفي الأضحية أيها المسلمون حكم كثيرة وفوائد جليلة منها أولا إحياء سنة أبينا إبراهيم عليه السلام ثانيا اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ضحى عن نفسه وعن أمته بكبشين أقرنين أملحين ثالثا إدخال السرور على المسلمين والتوسعة على فقرائهم ومساكينهم رابعا التقرب إلى الله بإراقة الدماء لأنها من أفضل الطاعات وأجل العبادات ومن شرائط الأضحية السلامة من العيوب وأن تكون في السن المعتبرة وأن تكون من بهيمة الأنعام فضحوا وتزودوا وتزاوروا وصلوا الأرحام وطهروا قلوبكم من الحسد والحقد والآثام وفي الختام لا ننسى أن نهنئ جميع المجاهدين والمسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك لا سيما قادة المجاهدين في الإمارة الإسلامية في أفغانستان والمجاهدين في فلسطين والشام وجزيرة العرب ومغرب الإسلام وسائر المسلمين والمؤمنين في كل مكان تقبل الله ضحاياكم وصالح أعمالكم وأعاده الله علينا بالأمن والإيمان والتمكين والإسلام idaacadda islaamiga andalus ayaa makarofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a bulshada degmada celcadde iyagoona ka waramaya sida lagu ciiday degmada iyo dareenkooda farxadeed alxamdulilah si wanaagsan baa looga iiday jamaca cadda maanta si weliba farxad badan qiimo badan aad iyo aad u qiimo badan baa looga iiday alxamdulilah rabbilcaalamiin xilli weliba allah subxaana watacaala uu noo nimceeyey amni iyana siiyey barwaaqo yaan iidnay alxamdulilah rabbilcaalamiin ayadoo maalmihii qiimaha badnaayan soo dhaafnayna si sharaf badan loo soo soomay magaalada aad looga dareemay aan kusoo gabagabeynay ciiddii walaalahana falastiin inuu ilaahay ka dulqaado culayska gaalada yuhuuddana ilaahay uu jebiyaan ilah subxana watacaala ka baryan awood aad iyo aad ayaan geedi geeyay maasha allah farxadan iyada ma marka ma ballan ciido ciidiya ilaahay nabadi fiican dirtalana raaya islaamku ma fahmi ka sii rogto ee tagtan inay gacanta ilaahay korkoyal mujaahidiin gacanta ilaahay korkoyal gaalada ibna daawad iyo dastuuriya doon in hoos ilaahay dhakoyal rajeen insha allah mar dhow ilaahay si aad u wanaagsan baa looga ciiday alxamdulilah ilaahay waa mahadle taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaan rajaynaynaa ciidan ciidyada kale insha allahu inaan eh, inaan nabad ilaahay ugu gaarsiiyan ku ciidno muslimiinta maanta meesha isugu imaadayna farxad aad u ballaaran ayaa ka muuqatay insha allahu tacaala waxaan leenahay cadowga allana alla ha jebiyo cadowga muslimiinta oo gaalado salbiyiinta oo isbahaystana ilaahay ha jebiyo reer falastiinna ilaahay subxana watacaala ha u gargaaro cadowgana ha ka dulqaado annaguna insha allahu ilaahay ha naga aqbalo cibaadaadkaan samaynay fiican baa ugu yidna maanta musalaha alxamdulilah si wanaagsan oo maasha allah aanu ciidin dadka dhammaan way faraxsan yihiin waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacaala jannaha idinkuugu bedelo ilaahayna culayska idin saarna idinka dulqaado culayska waa inla qabnaa waana idinka naxsanay walaalaheenna ayaa tihiin insha allahu tacaala ilahay idinka dulqaadi doonaa ma leenahay والله ما شاء الله سي وعن ايام وعيدني الحمد لله امني نبض ايام كويدني وغارها اد ايا لو سو بوخي ددك مسلمين دمان وي سو وربحين ايان دي كرنا ايغو وروتا رايت توحيد waxay ka turjumaysaa ayaan leeyahay amniga ay haystaan meel ayaa maanta laga ogolo in laga qaato annagana waxaan leenahay ku xarugayna maanta waan wadannaa maasha allah ayaan leenahay falastiin waan la dhibanna annagana walaalahood ayaan waana ka naxaynaa waxa aan keliya maanta aan la garab taagana ducada weeye ducadana kama hakaranayn insha allah gaalada yahuudda waxaan leenahay idinka ayaan murugo iyo qoomamo ooga dambayn doona falastiin falastiin ha guulaysato allahana barakeeyo walaalahana reer falastiin siday u dagaalamayaan maasha allah ayaan leeyahay dadka muslimiinta oo kore walaayaad ku nool waxaan dhihi lahaa falastiin oo kore walaalayaalaan noqono insha allah alxamdulilah allah ayaan ku mahadsan si fiican ayaan uga yidna maanta degmada celcadda wallahi run ahaantii ciidan ciid maasha allah way aad baa loo faraxsan yahay masalaha ayaa lasoo buuxiyey abuyaxya libiya ayaan ku yidna insha allahu tacaala salaada ku tukanay ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciidul mubaarak ciid si fiican baan uga idnay maanta maxaan ku dhahay degmada celcadda ilaahay baa ku mahadsan ciidan waxaa maanta waa aad loo faraxsan yahay oo maanta loo iiday ciido badan allah soo kaana kana caafimaad qabno muslimiinta falastiin iyo kuwa bariga afrika iyo kuwa soomaaliya dhammaan guul baan u rajaynayaa khayr ilaa idankii yahuudda waxaan leenahay ilaahay ha halaago oo ha baabi'iyo gacanta muslimiintan allah ku cadaabo guud ahaan degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo ayaa si iskugu mid looga wada ciiday iyadoo muslimiinta caalamka maantay u tahay maalintii koowaad ee ciidul adxaa sidoo kale muslimiinta ku dhaqan gudaha dalka iyo guud ahaan caalamka ayaa maanta si weyn u wada ciidaya iyagoo maanta u dabaaldegaya maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxaa ee barakaysan guud ahaan warkii duhurnimo ee maanta waa naga intaa ciid mubaarak wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu